waad mahadsan tahay walaalka sida aan la wada soconnay aroornimadii hore ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee deegaanadaasi waxa ay kala ahaayeen deegaanka ceel cali axmed cali fool dheere iyo daarunicma oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee waxaa goordhow nagu soo biiray oo dhegeystayaashana ay la socdeen deegaanka alkowthar iyo duleedkiisa oo ay asigana ka dhaceen dagaallo culus wararka hadda soo dhacaya waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen ee deegaanka alkowthar oo duleedkiisa waxyar ka hor uu dagaal ka dhacay kaasoo lagu diray laba iyo labaatan askari oo ay ku jireen laba sargaal oo ka tirsan dowladda federaalka deegaanka alkowthar waxa uu u dhow yahay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe wax yar ka hor dad ku sugan aadan yabaal oo aan la xiriirnay waxay inoo sheegeen inay maqlayeen jug culus oo ka dhacaysa ee deegaanka alkowthar hadda waxa cusub waxa ah in alkowthar ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliyihii booliiska ee hirshabeelle ayaan la soconaa in isagana lagu dhaawacay ee dagaaladii cuslaa ee ka dhacay ee deegaanka califool dheere oo isna ka tirsan isla shabeellaha dhexe ilaa iyo hadda ma jiro wax war oo kasoo baxay dowladda federaalk oo ku aadan dagaaladii cuslaa ee saakay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee marka laga reebo taageerayaasha dowladda federaalk oo sidaba looga bartay soo qorayay warar sheegaya in dagaallo culus ay jiraan xaaladdu ay adag tahay ee ciidamaduna ay isdifaaceen hadba wixii ku soo kordha dagaaladana dhegeystayaasheena waan la soo socodsiin doonaa insha allah